magacaygu waxaa waaye ibraahim cabdiqaasim oo ka socdo guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha u doodo loona yaqaano afka qalaad kenya national commission on human rights maantoo isniin ah waxaan u dabaaldegaynay maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha loo doodo halkan gariza primary halkaasoo aan isku weydaarsanay fikrado kala duwan sidii sare looga qaadi lahay ilaalinta xuquuqda aadanaha countiga gariza halkaasoo ay u suurtagashay shacabka inay soo bandhigaan wixii dhib ahaa oo macnaha lid ku ahaa xagga sharciga waxaa kale oo jiri inay idaarada naga mid ah ay sponsorgareeyeen legal aid clinic amaba nasteexa oo sharci oo bilaash ah ay u soo bandhigeen dadweynaha sifa cabashadooda ay u qaabilaan markaasna ay u xaliyaan magacayga waa barre aadan waxaan la shaqeeyaa hay-adda xakina shariya waxaan u malaynayaa maanta muhiimadda aan isku imaana meeshan waxay ahayd waxaan naamuusaynay maalinka xuquuqul insaanka adduweynaha waa tobanka bisha disembar mar walbaba waxaa noo suurta gashay naamuuska maanta in waxyaalo badan ay ka dhacaan meesha dadka baahida inaan ogaano dadka dhibkooda iyo waxyaalihii noo qabsoomay sanadkii lasoo dhaafay waxaa kaloo jiray inay dadweynaha aan u fidinnay adeeg adeeggaasayto oo caawinayo in dhibaatooyinka ay sheeganayaan kulley wixii laga qaban kara looyaraa joogeen oo free oo u shaqaynayaan dadka maanta qof alle qofkii dhibaato qabana waxaan dhahnay meesha taga maanta bannaankan waxaan ugu soo baxnay oo maaragta maalintan aan shaaca oo qaadeen waxaa waaye qofka inuu leeyahay xaq xaqaasoo sharcigan uu dhoorayo in fikradooyinkan dowlad baa waxaan geystay waxaan ka qaban karna male waa arrin fikrad qaldan waaye sidaad aragto heemadaas hadda gadaal waxaa fadhiyaan wakiilara wakiilayaashaasoo shaqadooda ee tahay in qof walba baahidiisa xagga sharciga ay ka caawiyaan keeska siduu yahaybo sababtay tahay kees waxaa jira ay ku dhihi karaan shirkaddan iyo shirkaddan la aad keeskan anakaa ku caawinayna intan u baahan yahay waa advice oo free ah keeskaada haddii aad lahayd kan meelaan la aadi kara ma laha waa iyadana meesha iyada laga caawini dadkana waxaan u baaqaynaa in sharciga wax kaban uu jirin madaxweynaha naftarkiisa sharcigaa qaban hadduu governaya sharcigaa qaban hadduu m p sharcigaa qaban qof sharciga maaragta uu leeyahay waa madax malo adeegsan karo ma jirto soo qofkii rightkaada violate gareeyo noo baaqa